yeremya cutubka afartan sagaalaad rabbigu wuxuu reer camoon ka leeyahay israa'iil miyuusan wiili lahayn miyuusan mid dhexla lahayn bal maxaa malkaam u dhexlay gaad oo maxaase dadkiisu u degay magaalooyinkii reer gaad sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada waxaa imaan doono wakhti aan ka dhigi doono in la maqlo qaylo dagaaleed oo ka gees ah magaalada rabbax ee reer camoon oo waxay noqon doontaa taallo burbur ah oo gabdhaheedana dab baa lagu wada gubi doonaa oo markaasay dadka israa'iil dhexli doonaan kuwii iyaga dhexli jiray ayaa rabbigu leeyahay xisboonay barooro waayo aacii waa baaba'day gabdhaha rabaxooy ooya dhar joonyad ah guntada oo baroorta oo hore iyo dib ugu orda dayrarka dhexdooda waayo malkaam maxaabiis ahaan buu u bixi doonaa isaga iyo wadaadadiisa iyo amiiradiisaba kaaga dib u noqonayow bal maxaad dooxooyinkaaga ugu faanaysaa waayo dooxadaadu way sii dhammaanaysaa khasnaadahaagaad isku hallaysay oo waxaad tidhi bal yaa ii imaan karaya sayidka ah rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay waxaan kugu soo dejin doonaa cabsi kaaga timaada kuwa hareerahaaga ku wareegsan oo dhan oo midkiin kastaba hor baa loo edhyi doonaa oo cid kuwa warwareega soo ururisana ma jiri doonto laakiin haddana mar kalaan maxaabiista reer camoon soo celin doonaa ayaa rabbigu leeyahay rabbiga ciidamada wuxuu reer edoom ka leeyahay temaan miyaan xigmad lagu sii arag innaba taladii miyay ka baaba'day kuwii miirka lahaa xigmaddoodii miyay ka wada dhammaatay dadka deedan deganow carara oo dib u noqda oo meelo xul dheer dega waayo reer ceesow waxaan ku soo dejin doonaa masiibadiisa oo dhan waana wakhtiga aan isaga ciqaabi doonno haddii kuwa canab ururiya ay ku yimaadaan sow kaagama ay tageen canab xaxaab ah haddiise tuugag ay habeenkii kuu miiraan sow kama ay tageen markay wax ku filan helaan laakiinse anigu reer ceesow waan qaawiyey oo meelihiisii qarsoonaana daahan ka wada qaaday oo isna ma u kadhi doono inuu isqadhiyo fadhcankiisii iyo walaalihiis iyo dariskiisiba way wada baaba'een oo isagiina innaba ma jiro carruurtaada agoonta ah ka tag oo aniguna waan xanaanayn doonaa si ay u sii noolaadaan oo carmaladaaduna ha isku keehalleeyeen waayo rabbigu wuxuu leeyahay bal eega kuwii ayaan ku garta ahayn inay koobka cabbaan xaqiiqo ahaan bay u cabbi doonaan haddaba adigu miyaad tahay mid aan la ciqaabi doonin adigu ciqaabad la'aan innaba ma sii joogi doontid laakiin sida xaqiiqada ah waad cabbi doontaa waayo rabbiga wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay nafsaddayda inay bosrax noqon doonto cidla iyo caay iyo burbur iyo inkaar oo magaalooyinkeeda oo dhammuna weligoodba cidlo bay ahaan doonaan war baan xagga rabbiga ka maqlay oo qurumahana waxaa loo dhex diray wargeys leh eesa soo wada urursada oo iyada ku soo duula oo dagaalka u soo kaca waayo bal eeg waxaan kaa dhigay mid qurumaha dhexdooda ku yar oo dadka dhexdiisana lagu quursado kaaga qararka dhagaxyadooda deggan oo kurta dhaladeeda sare haastow balaayonimadaada iyo kibirka qalbigaaga ayaa ku khiyaanay waayo rabbiga wuxuu leeyahay in kastoo aad buulkaaga meel sare ka samaysatid sida kan gorgorka oo kale anigu halkaas hoos baan kaaga soo dejin doonaa oo weliba eedoomna waxay noqon doontaa cidlo oo mid kasta oo ag maraba wuu la yaabi doonaa wuuna ku foodhin doonaa balaayooyinkeeda oo dhan rabbigu wuxuu leeyahay sida afgembigii sodom iyo gomora iyo magaalooyinkii u dhowaa oo kale cidduna halkaas ma joogi doonto oo inaba binu aadmi halkaas ma deganaan doono bal eega isagu wuxuu kibirka webi urdun uga soo dhexbixi doonaa sida libaax oo kale oo wuxuu ku soo kici doonaa rugta xoogga badan laakiinse anigu waxaan ka dhigi doonaa inuu deg deg uga cararo oo waxaan madax uga dhigi doonaa kii la doortay waayo bal bal yaa ila mid ah oo bal yaa wakhtiga ii sheegi doona oo wa'ayo arrijirka hortayda soo istaagi doona haddaba bal maqla talada uu rabbigu edoom u goostay iyo qasdiyadiisa uu dadka temaan degan uu qasdiyey sida xaqiiqada ah waxaa iyaga kaxeen doona kuwa adhiga ugu yaryar sida xaqiiqada ah isaga hooygooda iyo iyagaba cidla buu ka dhigi doonaa dhulkii wuxuu la gadhiiraa sanqaddii dhicidooda oo qaylidoodana waxaa laga maqlaa tan iyo badda cas bal ogaada isagu wuu soo kici doonaa oo wuxuu u soo duuli doonaa sida gorgor oo kale oo baalashiisana wuxuu ku fidin doonaa bosrax oo maalintaas ragga xoogga badan oo reer edoom qalbigoodu wuxuu noqon doonaa sida naag fuuli hayso qalbigeeda oo kale oo dimiishikna wuxuu ka leeyahay xamaad iyo arfaad wayna xeen waayo war xun bay maqleen wayna qalbi jabeen oo baddana welwel baa jiray oo innaba ma ay xasili karto dimashik way taaggabtay oo waxay u jeesatay inay cararto naxdin baa ku dhacday oo cidhiiri iyo xanuun baa qabtay sidii naag fulanaysa oo kale magaaladii ammaanta lahayd oo aan ku faraxsanaa sidee baan looga tegin sidaas daraaddeed barbaaradeedu waxay ku dhex dhici doonaan jidadkeeda oo raggeeda dagaalka oo dhanna maalintaasaa la wada baabin doonaa ayaa rabbiga ciidamadu leeyahay oo derbiga dimashik dab baa ku dayn doona oo daaraha waaweyn ee beenhadaad oo dhanna baabaa buu ka dhigi doonaa khidaar iyo boqortooyooyinka xasoor oo boqorka baabilon oo nebukadreser ahu uu wax ku dhuftay rabbigu wuxuu kaa leeyahay sara joogsada oo qedar u kaca oo dadka reer bari baabi'iya teendhooyinkooda iyo aryahoodaba way wada kaxaysan doonaan oo waxay iska qaadan doonaan daahyadooda iyo weelashooda oo dhan iyo geeloodaba oo waxay iyaga ugu qaylin doonaan dhinac kasta cabsi baa idinku jirta rabbigu wuxuu leeyahay dadka casoor deganow carara oo aad u sii fogaada oo meelo hul dheer dega waayo nebukadreser oo ah boqorka baabilon ayaa idiin tashaday oo wax xun buu idiin qasdiyey rabbiga wuxuu leeyahay sara joogsada oo ku kaca qurun istareexsan oo welwella'aan isaga degan oo aan albaabo iyo khataaro midna lahayn oo keligeed deggan oo rabbigu wuxuu leeyahay geeloodu wuxuu noqon doonaa bowli oo xoolahooda badanna waa la kala boobi doonaa oo waxaan dabaylaha oo dhan u kala firdhin doonnaa kuwa timaha dhinacyada ka jarta oo masiibadoodana waxaan kaga soo dayn doonnaa dhinac kasta oo xaasoorna waxay noqon doontaa meel dawacooyin ku hoydaan iyo meel weligeed cidlo ah ciduna halkaas ma joogi doonto oo innaba binu aadmina ma deganaan doono kanu waa ereygii rabbiga ee celaam ku saabsanaa ee nebi yeremiyax u yimid bilowgii boqornimadii sidqiya oo boqor ka ahaa dalka yahuudda isagoo leh rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay bal ogaada anigu waxaan kala jebin doonaa qaansada reer celaam taasoo ah waxaa xooggooda u weyn oo waxaan reer celaam ku soo dayn doonaa afarta dabaylood oo samada afarteeda qabladood ka timid oo iyaga waxaan u kala firdhin doonaa qabladahaas oo dhan oo innaba ma ay jiri doonto qurun aan reer celam maasaafurisyadoodu geeli doonin waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waxaan ka dhigi doonaa in reer celaam ay ku hor naxaan cadaawayaashooda iyo kuwa naftooda doondoonaya oo masiibo ah carradayda kulul ayaan ku soo dejin doonaa oo seefna waan ka daba diri doonaa ilaa aan baabaa ka dhigo oo rabbigu wuxuu leeyahay anigu cadshigayga celaam baan dhex qotomin doonaa oo halkaas boqor iyo amiiroba waan ka wada baabi'in doonaa laakiinse rabbigu wuxuu leeyahay ugu dambaysta maxaabiista reer celam waan soo celin doonaa